galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qeybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington
waa galab axada bisha nofembarna waa kow sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitrban iyo sidoo kale v o a somaali com barnaamijka galabtana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah caashi ibraahim iyo cabdiraxmaan xuseen fure
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah ururka al-shabaab oo weerar culus ku qaaday hoteelka suxufi ee magaalada muqdisho dad badan ayaa dhintay kuwo kalena way ka badbaadeen weerarkaasi nimankii meesha soo weeraray anigu hoos baan deganaa marka qaybtii aan deganaa bay soo galeen marka hadalkoodaan maqlay marka qolka hortiisay xabaar joogeen oo iskula hadhadleen oo qoryahay ku goongaraysteen dhowr mar meeshaasay xabadaha aada uga ridayeen hortayda
dowladda soomaaliya ayaa cambaaraysay weerarka waxaanay ammaantay jawaabta ay ciidanka amnigu ka bixiyeen hoteelka waxaa raganaa ilaa yaafo oo u shaqeeya dawladda ama hudbaaha ahaadaan ama guuraha ahaada ilaahay naga badbaadiyey wuxuuna ku badbaadiyey dadaalkii ay galeen dabcan waktigoodii lama gaarino qadarkooda wakti baa u dhignaa laakiin haddana dadaal xoogan oo ay sameeyeen ciidamada amniga gaar ahaan hay-adda nabadshubidka waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii dunida wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in tirada dhimashada ee weerarkii maanta maleeshiya ka tirsanayd ururka al-shabaab ay ku qaaday hoteelka suxufi ee magaalada muqdisho ay hadda marayso toban qof wasiirka amniga dowladda federaalk soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa v o a u sheegay in weerarkaasi ku lug lahaayeen lix ka tirsanayd maleeshiyada al-shabaab oo adeegsatay laba gaari oo laga soo buuxiyey walhaha qarxa wasiirka ayaa sheegay in dhammaan raggii weerarka soo qaaday ciidanku dileen kuwaasoo sitay wiiri darayska ciidamada brunde dadka dhintay waxaa ku jiray jenaraal cabdikariin yuusuf dhagabadan oo ahaa abaantuulihii hore ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed cabdi maxamed abdidoon oo ahaa xubin ka tirsanayd xubin ka tirsana xubnaha baarlamaanka hadda jira iyo sidoo kalena hore u soo noqday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda gaashaandhigga iyo milkiilihii hoteelka weerarku ka dhacay suxufi cabdirashiid shir el khayte wasiirka amniga ayaa sidoo kale sheegay in ciidanku ay soo badbaadiyeen dad kor u dhaafaya ilaa iyo afartan qof oo ka mid ahaa dadkii deganaa hoteelka la weeraray oo muddo halkaasi ku xanibnaa
waxaa maanta dalka turkiga ka bilaabantay doorashada xubnaha baarlamaanka ee dalkaasi iyadaoo xisbiga talada haya uu doonayo inuu ku guuleysto mar kale tirada ugu badan ee xubnaha baarlamaanka ee dalkaasi kumanaan kun oo qof ayaa safaf dhaadheer ugu jiray sidii ay u dhiiban lahaayeen codadkooda doorashada maanta ayaa ahayd tii labaad ee muddo shan bilood gudahooda la qabto oo xisbiga madaxweyne erdogan ee e k p uu lumiyo tirada uu hogaanka baarlamaanka ku hagi lahaa muddo saddex iyo toban sano ah
dalka ruushkana waxaa lagu soo waramayaa in maanta baroordiiq loo sameynayo laba boqol iyo toddobiyo toban rakaab ahaa iyo toddobo shaqaalihii diyaaraddii ruushka ee shalay ku dhacday magaalada sharmasheekh ee dalka masar inta badan rakaabkii saarnaa diyaaraddaasi dhacday ayaa ahaa muwaadiniin u dhashay dalka ruushka oo ka soo laabanayay magaalada dalxiiska loo tagay sharmasheekh ee dalka masar kuna sii jeeday magaalada st petersburg oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka ruushka meydadka boqol iyo labaatan iyo sagaal qof ayaa ilaa iyo hadda laga helay goobtii ay shalay diyaaradda ku dhacday kuwaasoo la geeyey magaalada qaahira ee caasimada dalka masar qaar ka mid a qaraabada dadkii ku dhintay diyaaraddaasi ayaa sheegay inay sugayaan inta ehladooda lagu xaqiijinayo caddayn muujiyaha qofka asalkiisa lagu ogaado ee loo yaqaano d n a baarayaasha ayaa rajo weyn ka qaba in sanduuqa xodkeydiyaha diyaaradda ee loo yaqaano black box ay ka heli doonaan xogta arrinta sababtay diyaaraddaasi dhacday xogaamiyaasha kuuriyada koofureed ee shiinaha iyo jabaan ayaa isku raacay inay dib u ambaqaadaan kulan sanadeedkooda saddex geesoodka ah iyagoo dhinac iska dhigaya muranadooda muddada soo jiitamayey iyo carada ay isu qabaan ee soo taagnay tobanaanka sano madaxweynaha kuuriyada koofureed ayaa xaddan magaalada siyool ku martigeliyey ra-iisul wasaaraha dalka jabaan iyo hogaamiyaha dalka shiinaha kulankii u horreeyey ee dhex mara quwadaha dhaqaalaha eeshiya tan iyo sanadkii laba kun iyo laba iyo tobanka
waatay dhegaystayaal mar kale kalaba wanaagsan halkaad wararkaasi ka dhegaysanayseena waa laanta afka soomaaliga v o a sida aad warkaba ku maqlayseen maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday mid ka mid a hoteelada ugu caansan ee magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in shan ilaa lix maleeshiyada al-shabaab ay ka dambeeyeen weerarkaasoo dhammaantoodna la dilay weerarkan ayaa ku bilowday baabuur markaasi laga soo buuxiyey walaha qarxa oo halkaasi lagu qarxiyey kadibna maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ayaa gudaha u galay hoteelka iskahorimaad ayaa sidoo kale ka dhacay halkaasi kaa soo socday muddo shan saacadooda ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa markii dambe la wareegay gacan ku-haynta hoteelka saxafi wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixinta kasoo diray magaalada muqdisho
geeriyooda waxaa ka mid ah xildhibaan maxamed abtaab tugdoon oo ka mid a baarlamaanka soomaaliya jenaraal cabdikariir yuusuf dhegabadan oo ahaa abaanduuli hor oo ciidamada xoogga dalka iyo milkiilaha hoteelka la weeraray cabdirashiid ilkhayte goobjooga ku sugnaa meelaan ka fogeyn hoteelka la weeraray ayaa u sheegay v o a siday wax u dhaceen saakay salaada subxi markii laga soo baxay kabacdi wax yar yaa meeshaan qaraxu ka dhacay annagu meeshaanan fadhinay goobjoogayaal baan ahay laakiinse baabuurta qaraxday iyo waxa qaraxoo dhacayan ka war hel adugu maxaad aragtay sheeg maxaad dareentay annagu wallaahi argagax baan dareennay waa dareemi kartaa qof qarax ka dul dhacay marka qaraxii oo dhacay iyo dad dhaawaca iyo wax meelaha yaalyaal iyo rasaas waxaas baan ku war hel meeqa dhaawacaad aragtaa ma dhimishaa wallaahi ilaa afar qof oo dhaawaca waa arkay ilaa saddex qof oo dhimasho ah ma hal qaraxaa dhacay mase qarax kalaa dhacay laba qarax baa dhacday qaraxii hore markuu dhacay kabacdina gaari jidka yaallaa qarxay wuxuu khasaaro geysta waxaan arkayay yar kaamiraysta oo gaariga geestiisa wax ka duubayay oo qaraxa uu gaarigu ku qarxay ayaan arkay qaraxa koowaad oo loo adeegsada gaari ismiidaamin ah kadibna ay gudaha u galeen ciidamo ka tirsa al-shabaab hoteelka waxaa goobta soo gaaray dad aan ka fogeyn goobta kuwaasoo dadka caawinayay waxayse mar labaad la kulmeen qarax kale oo gaari loo adeegsaday sidau v o da u sheegay cabdinaasir cali oo ka mid ahaa dadka gurmadka u sameynaya dadka waxyeeladu soo gaartay ndheyga waxaan saaray qarax horta qaraxyadu mid waa horeeyey midna waa dambeeyey midka dambeeyaan waxaa la kulmay gaari nimankii dhagaarqabayaasha oo ay ku galeen hoteelka ay baranka uga tageen gaarigaas waa cabaysnaa annagana dad shacab oo qiiro iska qaado dadku gurma ay aheen qaraxaas waa ku siganna maxaa yeelay qaraxii baawurka soo naag yaalo annagoo dad qaadeyno waxaa ku dhintay laba wiilaa ku dhimatay qaraxaas labadaas wiilna waxay ahaayeen wiilal dad shacaba waday oo qaadaya ayagoo wada gaari agtiis markay maraayaan niman shabaab oo daba khasaaranaya soo togtay meeshay ku dhaceen qaraxii sida ula kulmeen intaasaan dhiigi saare iyo dad kale dhowr qofood oo dhaawac oo fudud oo soco kartana waa arkay guud ahaan waxaad aragtay mise dhimashaa mise dhaawaca afar dhimashaa iyo saddex dhaawac aan arkay intaan dheegi saaray intii dheegi inta aan saaray afar dhimashaa iyo saddex dhaawac aan arkay ilaa saakay oo gaariga dambe u geystay gaariga dambe u geystay adigu xagee joogta mar qaraxu dhacay qarax labaad markuu dhacay gaariga waxaan u jiray shan iyo toban mitir oo kale markii dhacay wax kama dheereen saas ugama dheereen ciidamo si gaar ah u tababaran oo la tacaala xaaladaha degdega ee muqdisho kana tirsan hay-adda sirdoonka soomaaliya ayaa gudaha u gala hoteelka saxafi waxayna soo badbaadiyeen dad u badnaa xildhibaano siyaasiyiin iyo culimowdiin hoteelka ku goodoonsanaa waxaana ka mid ah xildhibaan cabdulqaadir maxamed aadan sandheere oo markii bannaanka loo soo saaray kadib v o e da la hadlay xaaladdu waxaa weye saaki markii salaad nin jecel u toosay oo dadku ay tukadeen qaars ay ku noqdeen hurdadii baan maqallay qarax aniga qolkayga albaabkaa soo fuulay sariirta markaas waa la kala cararay kadibna waxaan ogaanay in ay dad badan ku dhinteen oo mas-uuliyiin iyo khiyaaro hoteelka degan innaa lilaahi wa innaa ilaa raajicuun kulli waa u tacsiyeynaya dadkoo dhan soomaali meel kastoo ay joogta waa u tacsiyeynaya ilaahay walaalee naga dhinta ha u naxariisto waxaa waaye argagixiso haddii qofkii rabay inuu dadka argagixiyo maanta shaqa fiican ay qabteen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ciidamada kusoo badbaadiyey ciidamadaas soo saaray ha.
dadka geeriyooda waxaa ka mid ahaa baa la sheegay magacyada ma sheeg sheegi karo dad badan baa dhintay hadda adigu waad caafimaad qabtaa anigu caafimaad baa maxaad dareemaysaa xildhibaane maadaama meel weerar ka soo baxay waxaan dareemayaa in musiiba ka dhacday waad garan kartaa waad ciir qabaysaa saaxiibadaabaa dhintay hoteelkeenna inaad badbaadaysa ma kula ahayd fiiri waxaan waxaan aaminsanahay naftaan ilaahay baa leh hal mar bay dhacdaa oo anigaa haddaba kula hadlaayo inta hotel tegay mariga isma saa dadka la badbaadiyey waxaa ka mid ah sheekh nuur baaruud gurxan oo ka mid ah hay-adda culummada soomaaliyeed kuna jiray gudaha hoteelka markuu weerarku u dhacayey isbitaalka madiine ee muqdisho ayaa la gaarsiiyey shan iyo labaatan ruux oo qaba dhaawacyo kala duwan oo laba ka mid ay ku geeriyoodeen gudaha hosbitaalka sida uu xaqiijiyey agaasimaha hosbitaalka doctor maxamed yuusuf bismillaahi raxmaan raxiim saakay abbaarihii ee, lixdii oo labaatan dhiman adigaas daqiiqado ka hor hortaro qarax weyn baan maqalnay lixdii oo labaatan dhiman waxaa nagu soo bilowday gruubkii u horreeyey oo dhaawaca ah oo isbitaalka la keenay ilaa laga gaaro shan saac oo labaatan dhiman dhaawacyada waa la keenayay mar laba la keeno mar saddex la keeno sida loo keenayaba laakiin uu dhammaan macni waxaa naloo keenay markii ugu dambeysay labaa ugu sii dambeysay iyadoo aan marayno mataqaanaa maxay ahayd ee, labaatan iyo saddex oo admission ah iyo shan oo fudud aa laba kale nagu soo darsoontay marka waxay noqdeen ee, labaatan iyo shan oo aan jiifinay oo aan treatment u subinay iyo shan oo gurigooda aan u dirnay waxaa kaloo jiro laba qof oo kuwaasi ka mid ah oo kuwii la seexiyey ka mid ah midna emergency roomkuu ku dhintay midna wuxuu ku dhintay tiyaatarka markuu ka soo baxay labadaasna waa jirtaa albaabka hore hoteelka la weeraray ayaa lagu arkayay meydadka laba ruux oo mid ka mid a guud ahaan jirkiisa uu gubanayey halka burbur xoognan uu soo gaaray hoteelka la weeraray iyo goobihii ku dhowaa cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho
haddaba sida aad warbixintaasi ku maqlayseenba waxaa dadka weerarka ka dhacay ama weerarkaasi ka badbaaday ka mid ahaa sheekh nuur baaruud gurxan oo ka mid ah culimmada ugu caansan soomaaliya siday wax u dhaceen ayuuna uga waramay waryaha v o a jacfar kuukay walaalow ma- salaadii subax markaan tukanay eh, weliba xabaar aan fadhinay oon qur-aankii akhrisanay oo oon qiyaasta labiyo tobankii oo lixda subaxnimo oo labaatan la ay tahay anugu markaa intaan istaagay sariirta saa isugu kala bixiyey ayay qaraxii koowaad u dhacay baabuurkii ay kusoo dhufteen meesha marka hugul iyo qarax iyo waxay kor maray iyo adduunkii oo dhan iyo wax igu soo daatay korkayga oo kuleyl iyo burbur iyo balaayo iyo muraayad wax saasaa jiray sariirtii baan ka degay marka gacantaa fadhiistay baan sariirta iskaga tiirsaday Eh, dagaalku de wuxuu socday dhowr saac xilligaas hadda aan kuu sheegay ilaa afar saac dagaalku korkayga unbuu ka socday Eh, markii dambe nimankii meesha soo weeraray eh, anigu hoos baan deganaa marka Eh, qaybtii aan deganaa bay soo galeen marka hadalkoodaan maqlay marka qolka hortiisay xabaar joogeen oo iskula hadhadleen oo qoryahay ku goongaraysteen dhowr mar xa- meeshaasay xabadaha aada uga ridayeen hortayda ah Eh, qolal kale dad ku jireen inay dileen iyo hadda lama socdo laakiin way la hadlayeen dad ashahaadan baan maqlayey naag abow abowle baan maqlayey Eh, xabaar bay halkaa joogeen aniga daaqaduhu way ii furnaayeen albaabkuna furaha saa ugu waxaysnaa laakiin rabbiga khaaliq ee awoodda badani inay soo fiiri hadday saaq daaqada usoo istaagaan way arki lahaayeen Eh, anigu waxaan rumaysnaa hadduu malagay galan inaan dhiman haddii kale inaanan dhimanin si caadi aan isaga fadhiyey marka ma aynan soo fiirininba sheekadooda caadi baan u maqlayey iyo iyagoo isla hadlay oo leh rasaasta Eh, ya aan tashiilano Eh, dagaalku kow ma joogo Eh, xabado badan bay halkaa ka ridayeen qori aada u dhawaaq kulul baa ku jiray oo runtii markuu dhaco wadnuhu ku xanuun oo dhib badan xabaar uun markay sidaa sheekadu u socotay teleefanaa lala soo hadhadlaya ayaga waa eh, dad bay la hadhadlayeen kolkii dambe waxay yidhaahdeen waa kor baan horta mar xabado badan xaggooda loo soo riday bay dheheen war ma hebel um kugu dhacday maya iguma dhicin alxamdulilah marka wax yar markay joogeen bay dheheen kor aan fuulo marka kor bay fuuleen annagana sheekadooda waan la socday marka khayr baan dareemay mar hadday yeeshii ka kaceen adigii marka haddi waxa la isku ridina wax caadi ah ma ahayn kolba waxaan ugu sii soo kordaadanayay marka duruuftu um, sidaasay ahayd maray afartii saac uun ahayd yaa la ii soo galay oo un dad niman askar ah yaa gudaha soo galay me qaybtii aan joogay soo galeen magacayga iyagoo sheegi baan maqlay oo sheekh nuur bal meelahan ka fiiriya inay iy kuwii kale yihiin iyo in kalaan yar kala hubsaday kolkaan u maleeyey inun ciidankii inay yihiin baan soo istaagay oon istusoon war waa aniga ee waahikan waayahay ee, waxaa jira warar ee magaalada ku jira hadda oo sheegaya in ay ku arkeen amaba ay ku qabteen oo ay ku sii daayeen ee arrintaasi maxaa ka jira maya nimankaasi hadday arkaan ima sii daayeen eh, ima ayna arag nimankaasi Eh, waxayna ku dhacday un inayna arag wax kaloo lagu fasiri karo ma lehe waa am- waa ilaahay awoodiisa ilaahay unbaa sidaa awooda Eh, waxba nooma dhexaynin sheekadooda oo dhan waan maqlayay hadday soo fiiriyaan way arki lahaayeen hadday arkaanna way garan lahaayeen oo de meediyahaba kama baxo marka ima aynan qabanin eh, ima ayna arag Eh, xataa hadde suuqa waxaa aada ugu jirta sheekhi waa la dilay marka mana dhimanino waaban anigan hadlaya Eh, mana aynan qabanin dhaawacna miihi marka xaqiiqadu waa sidaas ee ragga hoteelka kula deganaa ee hadda ee la sheegayo in ay dhinteen iyagu ee ma kuu dhowaayeen oo warkooda iyo ee marka ay raggan is arkayeen codkooda ma kusoo gaaraya maya qaybta aan anugu joogay eh, xaaladeedu hadda siday tahay iyo wax ka dhintay iyo wax noo nin ashahaadanaya waan maqlayay oo laa ilaaha ila allahu maxamedun rasuulullah ku celcelinayo waan maqlayay ninkaas xaaladiisa inuu dhintay iyo siduu yahay ma aqaano islaan hadlaysay oo iyaguna ay la hadlayeen oo abow abowle waan maqlayay islaantaasi iyo ninkaas inay dhinteen war uma hayo Eh, laakiin dadkan kale ee dhintay isku qayb ma aanaan ahayn masalan dadka dhintay waxaa kamida allah u naxariisto xaaji cabdirashiid eh, eh, il qayte ninkii hoteelka lahaa allah u naxariisto Eh, nin daahir xasan la yidhahdo asna madaxda hoteelka kamid ahaa abtidoon eh, ninkii ahaa eh, xildhibaanka dad badan baa dhintay Eh, hoteelku dib wuu weyn yahay qeybaha kale dadkaasi ku dhinteen Eh, markii hoteelka laiga soo bixinayay mayd baan ka tallaabsano meeshii yiilay maydkaasna waxaa qiyaasayaa uun sharwadayaashii inuu yahay meesha taagtaagnaa watahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa sheekh nuur baaruud gurxan oo ka mid ah culummada ugu caansan soomaaliya oo ka mid ah dadkii laga soo badbaadiyey hoteelka suxuufi ee weerarka lagu qaaday maanta Ah, sidoo kale waxaa dadka weerarka ka- ka badbaaday ka mid ah ciise axmed guraase wasiirka hore ee waxbarashada ee dowladda soomaaliya waxaana khadka teleefoonka ku waraystay isagoo ku sugan magaalada muqdisho
waxaan ku sugnaa qolkayga ayaan ku sugnaa muddo aada u dheerna qolkayga waan joogay markii ugu horeysay oo xabaddu ay bilowday anagoo hordaa ayay xabadda bilaabatay oan weli kicin waxaan ku kacay xabadda albaabkuna asagoo balaqan baan toosay oogaa waa farsameeyey kuba waa celiyey emigaana halkaasaan waan gartay bal waxaad nooga warantaa qeybtaad adigu ku jirtay ee weerarka ka dhacay ee nimankii weerarka soo qaadana ma soo gaareen Een, runtii waxaan hadda aan ku sheegi karaa xaqiiqo kuma dhisna laakiin dareenkayga bay ku dhisan yihiin horta dabaqa labaad baan joogay waxaanan aaminsanahay inay soo gaareen dabaqa labaad Een, een, waayo waxaan dareemayay xabadda oo ka dhacaysa meesha ka dhacaysa labada dhinacna oo ku dhacaysa ayaan dareemayay asa- aasaar fara badan oo ku taallo oo ay u egtay xabad ayaga lagu soo ridaayay oo oo hoteelka gaartayna een, hadda wa- way ku taallaa sidaan ku warhayo oo ii xaqiijiyey inay nimanku ku sugnaayeen dabaqa labaad wakti waktiyada kamid ah waan gartay adiga dhaawaca fudud ee ku soo gaaray siduu kuu soo gaaray waxaan sugayey een, niman oo ciidanka ah ayaan xiriir la lahaa waan soo xiriirtay midda ayaan xiriirsanay Een, telefoonka iga dhacay haddana markii aan sugayay ayaa waxaad bilaabatay een, xabadda la isku dhaafsaday waxaan dareemay marka nimankii ii soo socday iyo nimankii inay dab isku hayaan runtii waxaan dareemay xabad badan oo labada dhinac u dhacayso marka waxaan aada iyo aada aan isiri ama ay halis ku tahay naftaadana ku tahay ciidamadana ku tahay kusii jirida meesha marka waxaan ka baxay waxaan ku degay eh, birta bir dheer baan ku degay oo eh, caagaayo eh, da- darishada ayaan ka degay waan gartay aawuna wuxuu ii soo gaaray boosaneerada ayaa waxaa meel boosaneeraha bay ku aadaneen inta boosaneerada ayaan lug- markaan lug tegey ee, lugtiiban ee, iga dhacday ee, birtan boosaneerada saasaa dhaawac ii soo gaaray waan gartay Een, dee waxaa tahay qof walbahaarsanaa xaaladdu ay ku adkayd gurmad dirsaday taleefon ka damay Een, ciidamadii eh, gurmadka ku ahayay nimankii maleeshiyada meesha ku jirana halkaasay rasaas ku wedaarsanayeen bal markaad degtay jahadeed qabatay maxaase kuu muuqday markii ugu horeysay oo aan dhulka tegay waxaa ii muuqday ruux aanan u kala i- aanan kala hubin inuu meyd yahay iyo inuu nool yahay laakiin teega u yaal baa ishayda marka kuwa ku dhacday wax kaloo bini aadana maanan arkin qol yar baa jira oo oo baan arkay oo albaabkiisa furan yahay qolkaasaan galay in muddaa ayaan joogay anoo inta ku jirana waxaan arkay niman oo ciidamada gaashaanka u eg oo oo la hadlaya qofkii dhaawac ah oo wareysa wareysanaya oo wax weydiinaya ayaan arkay kabacdi markay ii sugnaatay markay qof usoo direen oo ay ii sugnaatay inay ciidamadii gaashaan yihiin anigu waan soo waan soo lugta xoogaa way xanuunaysay waan soo gurgurtay nimankii baan istusay ciidamada ahaa ciidamadii issheeg bay yidhaahdeen anigoo arrinkan ay sheegin sheegina dhalintii hoteelka ka shaqeynaysay yaqaana qaar ka mid a ayaa ciidamada u sheegay yidhi ninkaas waa naqanaa wasiirkii hore wasaaradda waxbarashada ee barbaarinta darteed kaasaa gurmad gurmadka laigu fidiyey waatay dhegeystayaaalkaasina wuxuu ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya mudane ciise axmed guraase oo ka mid ah dadkii ka soo badbaaday weerarkii maanta lagu qaaday hoteelka suxufi ee magaalada muqdisho haddaba dowladda soomaaliya ayaa ammaantay jawaabtii ay ciidamada amnigu ka bixiyeen weerarka oo ay sheegtay in ay qayb ahaan sabab u ahayd in dad badan laga badbaadiyo hoteelka weerarka lala beegsaday wasiirka amniga ee dowladda soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa v o a u sheegay in shan ilaa iyo lix ay ahaayeen dadka weerarka soo qaaday dhammaantoodna ay ciidamadu dileen haaruun macruuf ayuu uga warramay khasaaraha ka dhashay weerarkan
haaruun maxruuf aadaa umahadsan tahay inaad fursaddan siiso si aan ummadda soomaaliyeed iyo shacabkii degeysanayan ula wadaago dhacdadii maanta ka dhacday magaalada muqdisho gaar ahaan weerarkii kooxda al-shabaab ay kusoo qaadeen saxaafi runtii ujeedadii ay ka tahayen kama aysan gaarin ilaa hadda dhimashada aan ahayno oo wax qof dowladda u shaqeeyo waa labadaas qofood oo generaal dhagabadan iyo xildhibaan abtidoon labadana ilaahay waxaan ku baryaynaa inuu naxariisto waxaa kaleeto ku dhintay ku geeriyooda meesha allaha unaxariisto cabdishiid qaytal ahaa oo ahaa ninkii hoteelka iska ahaa laakiin hoteelka waxaa raganaa ilaa iyo afar ruux oo u shaqeeya dowladda ama xildhibaana ha ahaadaan ama wasiirha ahaada ilaahayna waa badbaadiyey wuxuuna ku badbaadiyey dadaalkii ay galeen dabcan waktigoodii lama gaarin oo qadarkoo wakti baa u dhinnaa laakiin haddana dadaal xoogan oo ay sameeyeen ciidamada amniga gaar ahaan hay-adda nabad sugidda ayay ku badbaadeen marka dhimashada horta waa intaa dhimashada kaleeto oo shacabka dadka shacabka ahaa dad shacaba ayaa ku dhintay oo weliba ku dhintay qarax labaad gaari kaleeto oo dibadda yaallay oo ay qarxiyeen marka la isku daro isku wada geeyay ilaa hadda inta aan hayo ma dadkii askarta ahaa oo biyaha ahaa ee qaraxa baabuurka markii lala ku dhintay dadkii hoteelka dhexdiisa ku dhintay marka la isku wada geeyo waa ilaa iyo sagaal ama ilaa iyo toban waayahay waxaad sheegtay dad fara badan in lasoo badbaadiyey bal sida lagu soo badbaadiyey iyo meesha laga soo badbaadiyey halkay ku sugnaayeen sharaxadiga sii dadka horta waxay ku horta waktigay soo galeen wakti waxay ahayd waktiga ay soo galeen wakti ma ahayn ay dadka banaanka ay wada taagnaayeen maaha waa wakti salaada subax la dukaday waa wakti dadka badankooda iyo qololkooda ku ku jireen horta taasna yani wuxuu ahaa waxay qayb ka geysatay in inta badan aan yacni aysan ku dhimanin soo gelitaankii hore ay soo galeen haddii ay banaanka taagnaan lahaayeen ama meesha kofeega laga cabay howlka ay sida caadiga gabdhihii oo aada loogu badan yahay marka waktiga ay soo galeen ayaa yani horta qayb ka ahaa in dadka badankiisa la badbaadiyo waxaa kaleeto hadee qayb ka ahaa ciidamada soomaaliyeed ee hay-adda nabad sugidda gaar ahaan oo runtii khibrad iyo tababar dheeraada u leh si dadkan loo wa waa fahmi kartaa khasaaraha ay geysteen muddada ay meesha ku jiraan oo badnayd iyo khasaaraha sida uu u yaryahay waa fahmi kartaa intaasna waxa waaye yani ayaga unbaa yani la raadsanayay oo la daba socday oo loo diiday inay qof ay jiraan ilaa iyo meesha hoteelka ugu sarreyso ay galaan oo ay meel isku soo isku soo oodaan ama isku soo ay galaan oo meeshaas dadka xabadaha uga ridaan marka sababta ugu weyna loo badbaadiyey waxay ahayd khibradda ay leeyihiin ciidamada amniga cid kaleeto gacan laga siisay ma jirto waxaan maqlayay in yani amisom ay soo gashay amisom ma aysan soo gelin loomana baahnayn waxaana ku filnaa ciidamada soomaaliyeed ayaa ku filan waxaad ii sheegtaa dadka weerarka soo qaaday imisay ahaayeen tiradooda maxaana ku dhacay hadda xaaladooda waa sidee tirada ilaa hadda lahaayo oo la dilay ilaa iyo shan qofood waaye inkastoo le qof kaleetaa jiro oo lixaad oo isagana saas oo kaleeto loo dilay mas-uuliyadoodana waa lahaayaa dad waxay ku jiraan islaynahay ilaa hadda waxaan rabaa in warbixintan oo warbixin horudhaca waayo wax badan baa iska bedeli karo marka xaqiiqda la helo laakiin ilaa hadda warka aan helayno waxa waaye inay ku jireen dad ajnabi ah inay ku jireen sawirada marka leegso dad ajnabi qaabkooda u wajahay inay ku jireen ayaa muuqato watay waxayna wateen oo ay gasnaayeen dresska ciidamada burundi waxaan dhihi karaa waa markii ay ciidamadii ay soo weerareen leego dharkii wixii saanadkii ay meesha kala baxeen inuu ka mid ahaa ayaa dhici karto waxay gasnaayeen dhar uu ku dhegan yahay calanka burundi waa gartay marka waxaad tidhi ajnabi bay u egyihiin qaarkood ma dad cadaana mise waa dad wadamada kale africa ka yimid dad ilaa hadda se u egyihiin dad dad madooba horta waxaan rabaa in in shacabka soomaaliyeedna la qaybsado ciidamadan la yidhaahdo foreign fightreska ama ayaga ay u yaqaanaan muhaajiriin ay u yaqaanaan dadka ugu badan oo labadii sano ama saddexdii sano oo lasoo dhaafay meelaha ay ka yimaadaan dadka ugu badan oo soo galo meelaha ay ka yimaadaan waa wadamada deriska nala ah kenya iyo tanzania meelahaasi ka yimaadaan foreign fighters ka yimaada westiga wadamada westiga ah aada buu u yaraaday ama maba jiraa la dhihi karaa labadii sano oo lasoo dhaafay marka waxay u ekaayeen qofkaasaan sheegaya mas-uulkiisa aan isla garanay inuu u ekaa qof kenyaati ah waa garta waxaad ii sheegtaa bal weerarkan si ay usoo qorsheeyeen ma laba baawur bay qarxiyeen kabacdina way soo galeen iyo inaad wax digniina hesheen ama wax sirdoon ah ka hor intuusan weerar ku dhicin bal taasna iga waran runtii baabuurta waa la hayay oo yani baabuur noocaasa inay wadaan qarax inay wadaan inay meel raadinayaan waa waa lala socday oo horudhaca waa loo hayay hay-adan asuga daweehaysay waana laba baabuur waaye mid wuxuu ahaa oo midkii ku dhacay lagu dhiftay albaabka hore midna waa mid ay ku baakin gareeyeen sar kasoo horjeeda c i d da ayaa kasoo horjeeda sar c i d bay kuay ku baakin gareeyeen markay galeen oo kadib adiga ilaa shan iyo toban daqiiqa kadib ama labaatan daqiiqa ayaan dhihi karaa ayay qaraxii ayay qarxiyeen baabuurkii kaleetana baabuurkaasoo damage u gelisay laba qofood ilaa iyo saddex qofoodna ay ku dhimatay oo laba kamida ay saarnaayeen caasi jidka marayay iyo qof kaleeto oo oo cameraman ahaa oo oo weriye ahaa ama wax duubayay marka dhaawac ku gaaray laakiin marka dambigii waa dhintay marka labadaas baabuur waaye xog waa haynay laba baabuur inay ku jirto hay-adda nabad sugidda ayaana hawsheeda ahayd ayadaa daba socotay laakiin dee sidii lagu joojin lahaa runtii waa adag tahay sababtoo ah qof yacni kusoo talagalay inuu dhinto qof kusoo talagalay inuu yacni isqarxiyo yani waa runtii waa wax adag waaye waa waddan walba iyo magaalo walba oo adduunka ku yaalana waa ka dhici kartaa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee dowladda soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo qaraxii ka dhacay hotel saxafi maanta ee magaalada muqdisho uga waramayey haaruun macruuf oo washington jooga
waatahay dhegeystayaal mar kale galab wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaanaysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan sannadkan sii dhammaanaya waxaa doorashooyin ay ka dhaceen dalal badan oo ku yaala qaaradda afrika waxaana dalalkii ugu dambeeyey ee doorashooyinku ay ka dhacaan ka mid ahaa dalalka tanzaniya iyo ivory coast dalal badan ayaa la filayaa in sannadka soo socda ay doorashooyin ka dhacaan ama lasoo doorto hoggaanka dalka sida soomaaliya oo kale hase ahaatee dood badan ayaa hadhaysay is-xukunka afrika kadib markii ay soo baxeen hogaamiyaal badan oo damac kaga jiro in ay xukunka sii dheeraystaan islamarkaana wax kabedel ku sameeyaan dastuurka dalkooda haddaba xidhiidh noocee ah ayaa ka dhexeeya xukun wanaagga iyo horumarka dalalku ay sameeyaan agaasimaha mashaariicda gaarka ah ee bangiga horumarinta afrika doctor cabdiraxmaan beyle oo hore u soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa isbarbardhig inoogu samayn doona xukunnada kelitaliska ah iyo kuwa dimuqraadiga ah ee afrika iyo sida dalalkoodu ay u kala horumarsan yihiin doctor beyle wuxuu barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ka qayb galay isaga oo ku sugan dalka ifaricos oo dhowaan ay doorasho ka dhacday inta barnaamijku socdona qaar ka mid a dhegaystayaasha oo daafaha caalamka ku sugan ayaa su'aalo weydiin doonaa doctor cabdiraxmaan beyle kusoo dhowo laanta afka soomaaliga v o a
waad mahadsantahay adeer waad mahadsantahay waan dhowaa aad ba waxaa lagugu xasuustaa dee wasiirka hore arrimaha dibaddana waad ahayd haatanna dhinaca mashaariicda khaaska aad bangiga horumarinta afrika u qaabilsan tahay oo agaasimaad madax ka tahay qaybtaas afrika markaynu ka hadlayno dhinaca doorashooyinka dee muuqaalo kala duwan baa laga xasuustaa bal markaad waayadan dambe dib u yar milicsatid bal dhinaca doorashooyinkan ugu dambeeyey gaar ahaan dalkan aad joogtid doorashadii ka dhacday
waa runtaayoo doorashooyinku de waxay tilmaamayaan ismaamulka iyo dadka dadka horumarkiisu halka u taagan yahay bay tilmaamayaan wacyiga siyaasadeed halka u taagan yahay ayay tilmaamayaan afrikana si aad ogtahay de waa waa waa waa waa qaarad aada iyo aada u ballaaran weeyaan oo dawlada iyo dadka ay googolin ku nool yihiin dalka kan haddaan kaaga warramo sidaad weydiisay waa dal ku yaala afrikada galbeed dhibaatooyin fara badan fara badanna soo mutay waxaan kuu sheegaya waxa weeye anugu dalkan waxaan imi kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo siddeetankii baan imi waxooga yar baan joogay waan ka tegey haddana waxaan kusoo noqday bilowgii siddeed iyo siddeetankii marka laga soo bilaabo ilaa maanta intaan tunis tagnay mooyaane oo toban sano ahayd waan joogay halkan marka dhibaatooyin fara badan baa dalka soo maray labadii kun markay ahayd horta odaygii hore xukumi jiray baa ka dhintay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii dagaalo qabaa'il ayaa bilaabmay dagaalo ayaa bilaabmay siyaasadeed waan gartay marka waxba waxba yaanan kuu soo wadine laba kun iyo saddexdii anagu waan ka guuray tunis baan qabanay intaa ilaa iyo intaan imika soo noqonay oo ahayd bilowgii sanadkan dagaalo fara badan oo aada iyo aada u qadhaadh ayaa soo kala dhex maray qabaa'ilka halkan halkan yaalla oo ilaa shan iyo lixdan qabiilo oo aan isku af iyo isku diin iyo isku afatoon ahayn xataa madowga laftiisu ay kala kala kala midaba gungun yihiin maanta heshiis waxay ku gaadheen dhowaan shan sano horseed bay heshiis ku gaadheen inay isdoortaan inay isdoortaan isxulafaystaan marka dee wuxuu yahay maanta shalay duhraad sab axadii dhaweed waa la isdoortay maad dareemeynin meesha doorasho ka socoto waan gartay waan gartay afar iyo labaatan saacadood dabeedna ninkii odayga ahaabaa loogu celiyey marka waa wadanada ilmika dhaqaalahoodu cirkaa maray kamid yahay waan gartay marka afrika dee dhinacyo kalena waxaa jira in waktigii la dhareersanayo madaxweyneyaashii laga yaabo qaarkood ay xilligan furayaan dastuurkii ay ka dhigayaan saddex jeer in la doortoo kale iyagana muuqaalada kale afrika ka waran eeg waxaa meesha ku jira waxa weeye horta afrika sheekada quruxda badan lee la odhan karaa waxa weeyaan wadanada dhaqaalahoodu korayo kuwa ugu sarreeyay ku jiraan afrika ku jirtaan wax aan hore loo arki jirin loona maqli jirin loogana sheekaysan jirin baa afrika ka dhacaya africa waxay noqotay seeladii wax loo soo iibgeenayey also khayraadkii dibadda loo dirayay africa ayuu ayuu ayuu ka dhacayaa aan kuu sheego wadanada ugu cajiibka badan leh dabeetana waxaynu eegi doonaa balaada wadanadaasi siday arrimahoodu yihiin wadanadaas tobanka ugu sarreeya adduunyada tobanka adduunyada ugu sarreeya ilaa lix toddoba ayaa afrikaana dhaqaalahooda angola botswana ethiopia kenya ghana nigeria south africa tanzania uganda zambia wadanada waxa weeyaan afrika jiidaya ee dhaqaalahooda cirkaa maraya weeyaan now haddaad eegto wadanadaasi doorashooyinkooda waxa ay yihiin waxaad arki karaysaa ruwandana ku dar ruwandana way ku jirtaa oo seychelles baa ku jirta oo mauritius baa ku jirto wadanadaasoo dhan markaad eegto waxaad arkaysaa intooda badani inay yihiin wadana isdoortay oo dimuqraadiyad ka ka dhacday oo maamul wanaagooda la la la la tixgeliyo adduunka la tixgeliyo dee dhinaca kalena saad sheegtay weeyaane dad fara badan oo iyaguna doonaya inay wax kororsadaan way jiraan waxay u eg tahay waxay u eg tahay waxa weeye ama qofku ha kororsado ama yaanu kororsanay dawladda iyo maamulkeeda iyo siday tahay baa maanta wuxuu yahay waxaa dhaqaalaha haga wadanada maanta ugu sarreeya ma aha kuwa ugu maal badan kuwa ugu resource badan ma aha kuwa ugu dad badan ma aha kuwa ugu waaweyn ma aha waa kuwa maamulkooda siyaasadeed meel ku socdo ee dadkiina kaxaystay ama digtatornimaha ku kaxaystaan ama yaani ku kaxaysanin wadankiina meel geliye weeyaan su-aalo badan baa meelaha kolba kaa weydiin doonaa laakiin dhinaca eshiya baraynu tagno oo dhegaysti khadka xagga inagaga soo biiray bal magacaaga magacaygu waa cabdiraxmaan aburaas waan idin salaamayaa adigoo ismaaciil farajara iyo wasiirkii hore cabdiraxmaan beyle su-aasheedu waxay tahay afrika sidee ku gaari kartaa doorashooyinka ka dhaca wadamada reer galbeedka ee ah xor iyo xalaasha maxay si ka baran karaan taariikhdii wadamada reer galbeedku ay usoo mareen inay waxbarasho inay inay gaadhaan doorashooyin xor iyo xalaala aadaad umahadsan tahay doctor cabdiraxmaan baylaan siinaya aniga aniga waxay la tahay waxa weeye adduunkana dad badan baa taan qaba qaba africa waxa laga tegey iyagoo aan tacliin lahayn iyagoo waxbarashadoodu aada iyo aada u hooseyso iyadoo dhaqaalahoodu aada iyo aada u hooseeyo ayaa la yidhi waa laydinka baxaya isxukuma isxukunkuna cilmi iyo arrimo u baahan yahay dee dowladda maraykanka haddaan kasoo qaadno kun iyo toddoba boqol iyo iyo iyo lix iyo toddobaatankii soo mahayn markii ay xor xor noqdeen ya ilaa waktigaasi imika waa imise dhowr laba boqol iyo koob oo sanadoodba ayaa kasoo sokeyey intaasay soo jabayeen oy soo kufayeen inaguna maxaan haynaaba africa waa konton sano ya konton sano wakti dheer ma aha si iyadoo sidaa tahay haddana waxaad arkaysaa wadano fara badan oo wax ka bartay ya oo dadkoodii cilmi geliyey iyaga laftooda dawladooda si fiican u maamulaya waxaad arkaysaa dee maanta iyo iyo toban sano horteed shaqa wax badan baa udhexeeya dadku siday siday u socdaan iyo dimuqraadiyada takadan kugu daraya adeer waxa weeye eeg africa adduunyada kale way ka duwan tahay ya adduunyada kale way ka duwan tahay oo halkan aan kuu sheegaya maanta shan iyo lixdan qabiilo ayaa degan oo afkoodii le ya oo qaarkood kayma yaryar ku nool yihiin waan gartay oo laga yaabaaba inay dhar wanaagsan xidhnayn maaragta marka intaasoo kun oo oo luqo marka wadanadii lagu hadlayo dhibaatadeeda ay leedahay waxaa kaloo meesha ku jirta waxa weeye dimuqraadiyadda la sheegayo bal hadda inagu inaan dib u eegnaaba suuragal bay dadka qaar leeyihiin dimuqraadiyaddu ma in qof waliba vote ridaa mise waa wax kale haddii europeanisku taa soo saareen oo iyagoo siman ay yidhaahdeen qof waliba vote ha rido inaad duuduub lagu liqo miya in duuduub lagu liqo oo la yidhaha qof waliba vote ha rido ya mise waa in la eegaa fiicano midhaha daray duuduubka haddii lagu liqo darxiinu ku jiraa laga yaabaa baa layidhi in laga eego bal hadday meesha wax ku jiraan la habayn karo waddan walba lagu adjasgarayn karo waan gartay dhegeysto kalaan haatan khadka siinaya bal magacaaga iyo halkaad joogtay waxaan joogaa magaalada hargeysa magacayga waa cabdirashiid weyn cabdirashiid sheeli waxaan weydiin lahaa wasiirkii hore arrimaha dowladda bayley waxaan weydiin lahaa sida aynu ogsoonnahayba dee dimuqraadiyaddu wadankan la yahdo wadankan soomaaliya wuxuu qaatay dimuqraadiyad buu qaatay waxaa laga hirgeliyey waxaa lagu dhaqaya dalka waa dal dimuqraadiya haddana dimuqraadiyaddii waxay u eg tahay midaan ka shaqaynayn wadanka gudihiisa marka waxyaabaha sababayna inay ka shaqayn weydana waxaa kamid ah in dimuqraadiyaddii aanay ahayn mid sal ku leh ama doorashooyin ha ahaatee wax kale ahaatee mid kasoo unkantay oo kasoo baxday dalka gudihiisa inaan ahayn tahay mid dibadda looga soo dhoofinayo oo dalal kale dimuqraadiyadda stailkoodii ay qaadanayaan bari u egtahay noocoodii ay qaadanayaan marka wasiyaashaan weydiin laha waxa weeye dee wadamada kale ee soomaalida ah ee gobolka ku yaalay somaliland ka mid tahay waxaa ka dhacay iyaga laftooda waa dimuqraadi waxaa ka dhacay doorashooyin hadday tahay kuwo golo deegaan iyo hadday tahay kuwo madaxweyne iyo hadday tahay kuwo golo baarlamaanba marka dimuqraadiyadda iyo doorashadaas waxay ku timi in laysku daray dhaqankii meesha yaalida soomaaliga ahaa iyo iyo iyo dimuqraadiyadda in laysku daray oo dabeedna laga midadariyada ku jira marka waxa weydiinaya maxay maxaa diidaya inay wax ka bartaan oo intay yimaadaan ay dersaan taas oo taasaa la dhaqana oo la la hawl ah intay dersaan ay dabadeedna la guuraan ay ku ku hagaajiyaan waddanka soomaaliya aada uad mahadsantahay waan gartay doctor bele
waad mahadsan tahay su-aasha aada weydiisay oo sax ah soomaaliya dhibaatooyin baa ka taagan dhibaatooyinka ka taaganna waa aada iyo aada iyo aad bay u geesa badan yihiin way geesa badan yihiin waxa weeye dal dibaddiisa iyo gudihiisaba dhibaatooyin badan ay ka socdaan kana socdeen wakti aada iyo aada u dheer ay ka socdeen soomaaliya waxaa roon inay isku daydo inay ka barato somaliland iyo meelaha kaleba ya iyo meelaha adduunyada kaleba inay ka barato inay isku dayeyna waa laga yaabaa waxyaala fara badan ayaa ayaa murugsan waxyaalaha ugu murugsan ee ugu badanna waxa weeye waa ammaanka weeyaan ammaanka weeyaan marka ammaanka haddii la sugi lahaa ammaanka isaga laftiisa ayaa haddaynu dumacnayno ka hadlo aan ka hadlaynaa dhowr cisho ayaan ka hadlaynaa marka soomaaliya problemkeedu problem soomaaliyeed maaha waa problem international weeyaan ya international issues ayaa ayaa ayaa meesha jooga waa gego xasiltan ka taagan yahay somaliland inay heshiiyaan oo ay meel isku tagaan oo odayaashoodii arrimahooda ay meel wax isla qaataan waxa weeye de wax wax lagu faani kara weeye laakiin haddana iyada lafteedu ma dhibaato la'a ade iyada lafteedu ma dhibaato la'a ma dhibaato la'a waxaan u malaynayaa un waxay ku dhaamaan soomaalida kale waa weye ismalaynayna bay ku heshiiyeen laakiin intaa marka lasoo dhaafo dee goondhamada iyo geesgaraacu waa badan yahay waa waan la wada soconaa yesterday wax ka dhacay meesha ya marka soomaaligu meeshuu joogo soomaaliga kale waa lamidu ma kala duwana marka soomaalidu fadhiisato oo ay tidhaahdo dimuqraadiyadda ay nahagtaa waa teey ya inagu daa ilo aftirsarna adigoo aftirsadaa ma jirin intaasoo quruumood aftirsan oo geedkaa baarka kaga taal ilaa guntiisa qofba intuu ku jiro aad ogtahay dimuqraadiyad taasoo kale habaysan oo laga fikiro waan gartay ayaa loo baahanya maaha maaha mid meesha inta laga soo qaata la waa waan wada booteynayna ma soconayso taas waan gartay haddaan kaa dhex galo waxaa jira dalal badan oo africa ku yaala oo iswaafajiyey nidaamka dimuqraadiyadda iyo nidaamkoodii dhaqanka oo labadiiba ay hybrid system oo kale nidaam wada shaqaynaya ay yihiin sidee baad la odhan karaa marka waa la isugu barxi karaa labada nidaam
labada nidaam waxaa la iskugu barxi karaa aniga say la tahay waxaa la iskugu barxi karaa in in dhaqankeena odayaal baa hogaamiya dhaqankeena odayaal baa hogaamiya dawladahana siyaasiyiin baa hogaamisa labada sida la iskugu barxayaa marka waxay noqonaysaa iyadoo odayaashii dhaqankuna qayb ka qaataan maamulka waddanka ee qayb ka qaataan odayaashii dhaqanku oo inta la isku yimaado ee laga wada hadlo laydhaa waxaana dhaqankaynu u daynaynaa waxaana waa wax inagu cusube siyaasaddaanu daynaynaa ya ayaa ayaa la isku wadi karayaa wadano badan oo caynkaasoo taa taa tirigeriyay way jiraan si fiicanna way socotaa innaga lafteenna waa la tirigeriyo somaliland waxay ku shaqaynaysaa waa labada gole ya ee kala badbaadinaya mar walba laakiin waxaa loo baahan yahay waxa weye hataa labadaa gole siday wiinan lahaayeen ya ayaa ayaa ayaa ayaa loo baahan yahay in in laga wada hadlo oo laiswaafajiyo laakiin soomaalidu waxay dadka kaleo kala kala dhanka kaduwan tahay aniga ra'yigayga weeyaan hadda maaha eega ra'yigayga weeyaan soomaalidu adduunyada kalena waxay kaga duwan tahay way soo fadhiisan sharci bay qoran waxaaye waxaasay odhan way wada saxeexi soomaaliya toosoo bay qaadi laakiin haddana ku dhaqmi maayaan kuma dhaqmayaan kuma dhaqmayaan waan gartay ya i can tell you meel kastaba ha joogaan kuma dhaqmayaan ilaa quwad kale oo soomaali ahayd oo ku xoog rooni ay jirto meesha sharci kuma dhaqmayaan ilbaxnimaduna waa inaad waxaad seexda ku dhaqanto wey ilbaxnimada waan gartay ilbaxnimadu waxaad seexatay aad ku dhaqanto weeyaan marka ino waxaa doontaba samee levelkaa doonta samee maxkamadaa doonta samee maxkamadiiba haddaan la dhegaysanayn ka war baarlamaankiiba haddaan la dhegaysanayn ka war ya waa waa waa problemka weya ka soomaali haystaa weyan waana waa problem soomaaliyeed weeyaan oo ay tahay in wax laga qabto waan gartay aad bay u caddahay dhegeysta kalaan haatanna khadka siinaya bal magacaagii halkaad joogtid magacaygu waa cumar yuusuf axmed oo ku magac dheer cumar shaafi waxaan joogaa magaalada boorama ee gobolka hawdal aad iyo aad baan u salaamaya cabdiraxmaan dalaale beyle iyo weliba ismaaciil farjar su-aashaada
iyadoo fikiran ka horsanaya aan ka hormarsanaya fikirkeygu waxa uu yahay waxyaalaha africa dib u dhigay waxaa kamid a dhamac siyaasi oo ama ama xukuumadda marka ha hayo ama mid mucaarada ha ahaado oo dhinac xalaana ku socda iyo weliba dastuurkii dastuurka dalkaasi oo u nugul qofka xilka hayaa inuu si fudud u bedeli karo isagoo aan u marin hanaankii ahayd in cod loo qaado ee si kale oday oo u mari kara hanaan aan caadi ahayn waxay jirta oo kale doorashooyinka oo ay gacanta ku hayaan xukuumadda xukuumadda markaa talada haysa oo waxaad arkaysaa wadamo dhan oo wasaaradda ay ku dhawaaqayso wasaaradda arrimaha guduhu ah aanay ahayn shaqadeedii haddaba doctor bere waxaan weydiinayaa su-aal ah africa madaxdeeda siyaasadeeda dhaqaalaheeda waxaa si aan toos ahayn bajaraha ugu haya madaxda reer galbeedka haddaba iska daayin doorasho xalaal ay ka dhacdee iyaga ayaa doorta madaxda africa oo hadba ay isleeyihiin waa idin daba kacaya ama idinka hor iman maayo ayay yidhaahdaan democracy ayuu kusoo baxay haddaba haddaynu nahay afrikaan caqabadaha iyo waxyaalahaan soo sheegay sideedaynu uga gudbi karnaa waan gartay doctor bile intaan su-aashaas siinin tuhun baa inta badan jira ah wadamada reer galbeedka laftigoodu inaanay ka daacad ahayn halbeegan ay ku cabiraan nidaamka isxukun ee africa qaarkood haddii kelitarisku uu la shaqaynayo ay u arkaan dimuqraadi nidaam ka hor yimaadana ay magacyo kale ugu yeedhaan su-aasha uu ina weydiiyey dhegaystuhu borome nagala soo hadlay iyo bal arrintan haddaad jawaabteeda isu kay raacisid
waa hagaage arrintaa iyadii waxaan ku sheegaya aniga ra'yigayga dawladdu wal oo adduunka jirtaa danteeday wadataa ama tutu ha noqoto foreign oo kuwa europeanska ah ama kuwa afrikaanka ah dawladdu weliba danteeda ayay wadataa marka ay wadan imanayaanna dantooday jiidhiinayaan ya anigu markaan tegey soomaaliya ee aan noqday foreign minister waxyaalaha iiga iiga iftiimay ee aan arkay waxaa ka mid ah dee inay qolo waliba wax ku weydiinayso halkeen kaa soo geli karnay kuleeyihiin maxaa noo dana annaga maxaa dan noo haysa laakiin xaqiiqada waxa weeye xaqiiqadu xaqiiqadu waxa weeyaan adigu haddaad tidhaahdo waxaaya waxaasan ku haya adna maxaad ii haysaa oo aad miiska labada dhinac kasoo wada fadhiisataan oo aad qof wax kala garanaya tahay oo aad tidhaha taasaan haya maxaad ku bedeli taa kalena haya maxaad ku bedeli taa aada soo jeedisay xagga iyaga kama soconayso dadka intiisa badani ya anigu waxaan umalaynayaa minister foreign affairs oo la kulmin inuu inuu yar yahay bat kuwa ugu gaar ahaanna kuwa kuwa ugu waaweyn waad qancin karaysaa dadkaas waad qancin karaysaa haddaad hal adag tahay haddaad arrimaha adiga laftaada fahamsan tahay haddaad waxa uu ninkaasi ka hadlaya fahamsantay ama qofkaa dumari ka hadlayso anigu wax aan la yaabo oo qasab waxaanaan duduucayaa yidhaahda ya ma arag arrintu waxa weeye afrikaankay ka go'daa afrikaankay ka go'daa ta kale ah wadanada madaxda dalkaas dalalkaa kale looga taliya wadankanaan uga mikaan joogeen idinka soo warramayo ninka la doortay xasan watara baa la yidhahdaa gabadh faransiis buu qabaa waa nin de faransiiska lagu soo traingareeyey sida dadka kale meelaha kale lagu soo marka faransiisku wuxuu ka leeyahay ahid buu ka leeyahay laakiin lama odhan karo dadkii booteeyey faransiiska saa u booteeya lama odhan karo waa la booteeyey xaq baa loo booteeyey ya two thousand tenkiina waa la booteeyey xaq baa loo booteeyey ya marka ninku isagaa helay waxba yaynaan geed xaji ismarmarinin haddaan afrikaan nahay geed xajiin leh dantee danteed dantooday wataan laakiin inaguna danteena haddaan wadan waxba laysma diidayo wallahi inaan laisdiiday arrintu halkaas sartu ka qorantay waa inaga weeyaan oo tuugo iyo dhac iyo been iyo balaayo ku shaqeynan haddaan afrikaan nahay dabeetana dad kala marmarinayna ya waan gartay soomaaliya soo hadal qaaday wasiirro waad ka ahaydeen gabagabadii su-aashii ugu dambeysay an ka dhigano barnaamijka waxaa jira xalka soomaaliya markaad eegtid iyo dowladnimadeeda laba aragtiyood baa yaalla qaarkood waxay yidhaahdaan waa nidaam gudaha ku xidhan oo ay tahay in gudaha laga dhiso dadka la heshiisiiyo qaarkoodna waxay yidhahdaan waa aragti ku xidhan marka hore in wadamadan dibadda oo dano badan kale soomaaliya xalkooda laga raadiyo oo marka hore la qanciyo wadamo badan ama la mideeyo masaalixda soomaalida ay ka leeyihiin wadamo badan oo ama kuwa deriska ahaadeen ama kuwa dabadeed ha ahaadeen labada aragtiyood iyo maad qabta adigu
anigu waxaan qabaa waxa weeyaan soomaaliya hadday jabtayna soomaaliya waa isjeebisay hadday imika jabaysana iyaada jeebinaysa qof waliba dantiisu wata sidaan idhi hadday maanta soomaaliya wada fadhiisato halkaasaan maraynaa tidhaahdo cid ka horjeedsanaysa ma jirto cid kasoo duulaysaana ma jirto cid wax ka doonaysaana ma jirto you know fikradihii aan qabay markii hore anigu dee laga yaabaa inay ka duwanaayeen markaan inimo ahaan arkay iyo dadka markaan la kulmay danahooday dadka ay wataan laakiin hadna dantaaduna haddaad wadato ya soomaaliyada isjedisay gudaha ayayna ka dhisnayn iyagaa u kala badanaya adduunyada kale iyagaan isku kalsoonayn iyagaan damacsanayn inay nation dhistaan run soo ma hadde iyagaan doonayn inay nation dhistaan ruuska hadday hadday duwayaan oy heshiiyaan oy fadhiistaan oy yidhahaan halkaasaan maraynaa cid odhanaysaa ma jirto anigu waxaan odhan jiray waxa weeye waxaa la yidhaha ba jirta caano qub baa la yidhaha caano qub i don't know afka ka meelaha kale wax laga odhaayo maxaa la yidhaha inta lagu weeyaa sida kubadda is- iyo istuubtaay oo geesay leedahay waxaan ku odhan jiray qolooyinka baashaa geesahani hadduu libaax weeya aada cuntiid ma cuni karayo in fact haddaad internetka gasho waad arkaysaa iyagoo islaynaya intan yar bay leegta oo istuubaysaa libaaxiyo dhiigu ka daaya iskaga tegaya markuu qaban kari waayo You know, meelihii ay u qaban lahaa way garanaysaa ma- soomaalidu waa saas oo kale cid liqi karaysa oo halkaasoo dhuunta mari karaysa ma jirto waa dal weyn waa dal ballaadhan waa dal khayraad leh waa dal soo jeeda oo ma garanaysaa dadkiisu mar keliya haddii la kiciyo dhinac u kacayaan very very very sensitive ah ya marka soomaalidu cid kusoo duulaysana ma jirto cid kaloo waxu wadana ma jirto iyaga soanu nin soomaaliya mey iyaga ayaa ah xarig lama sitaan xarig lama sitaan weeye waxbana kuma heshiinayaan hadday wax ku heshiiyaan geedka hoostiisana hadhow way islaynayaan qaar baan u hogaansamayn qof waliba isagaa doonaya inuu madaxweyne noqdo ama isagaa doonaya inuu wax noqdo de markaa dal dal baasaa lagu maamuli karaa dal saa lagu maamuli karaa dowladda rasmiga macnaheedu waxa weeye ee ka timi turkiga muxuu aha griiga aan wax wada yeelano weeye aan wax wada maamulano weeye aan wax wada lahaana weeye aan isku tanaasulna aan isku tanaasulna weeye intaa soomaaliga kama dhaadhacsana intaa midnina soomaaliga intaa midna kama dhaadhacsana waa nasiib daro marka dadka soomaaliyeed bay tahay kadeedin inay geedka isku yimaadaan oo idhaha waxaasaan ku heshiinay waxay ku dhaqaajiyaan wayna dadku wayna raacayaan marka ya sanadii wayna raacayaan
guud ahaanba dhegaystayaal inta waxayna kaga eeg barnaamijkeenni wicitaanka dhegaystaha oo marti inoogu ahaa agaasimaha mashaariicda gaarka ah ee bangiga horumarinta afrika doktar cabdiraxmaan bayle oo hore u soo noqday wasiirka arrimaha dibadda wuxuuna barnaamij ka qayb galay isagoo ku sugan dalka ivoricos tan iyo intaynu barnaamijkaas lamida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii kulanti dambe oo xiise leh
waa tahay aad iyo aad buu u mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo inala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha walaalkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen xasan dhaqane
wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteena ganacsiga waxaa dib u bilaabmay ganacsiga suuqa hurwaa ee xaafadda holwadaag kadib hakad ku yimid muddo ka badan hal isbuuc khilaaf gacan ka hadal sababay oo salka ku haya muran ka dhashay gaari xamuul oo suuqa lagu dejinayay xuseen cabdi faarax waxa uu baqaar cuntada lagu iibiyo uu ku leeyahay suuqa hurwaa v o a ayuu uga warramay dhaqdhaqaaqa xilligan ka jira suuqa wallaahi markii hadda sida xaqiiqda laga hadlo ee, magaaladan dagaalka aada u saameeyey sida badan ee macnaha oo haddana u saameyn waxaa ka mid ah sida ganacsatada baqar waxaan ku iibiyaa ee, bariis sokor saliid adduunya ku diidan bagaash dhammaan wixii kale macnaha quurtadooda oo macnaha loo baahan yahay hadda macnaha markii hadda ka hore intuu roobka imaanin ama dagaalada dhicin ka horteed wuxuu ahaa ee, keeshka sokorta oo kaleento labaatan iyo lix iyo bar haddana wuxuu maraa labaatan iyo sideed dolar arrintaas waxaa sababtay eh, dagaalada iyo adduunyada ku diidan iyo macnaha waddooyinka oo go-an laba saacad u soo baatay wallaahi dagaalka aad aan uga xumahay boqolkiiba boqol sidii markii la fiiriyo eh, hantida meesha taallo iyo adduunyada ku imaatada aad aan uga xunahay isaga haddaana ganacsata ganacsade cismaan geedi axmed waxa uu ka mid yahay dadka wax ku iibiya suuqa hurwaa ee magaalada baladweyne waxa uu sheegay in xirnaashaha suuqa hurwaa uu saameyn ku yeeshay dadkii ku ganacsanayay annaga ganacsata ahaan ka bulsho ahaan aadaan uga xunnahay run ahaantii meel lagu dagaalamay ee xabadi ka socoto waa dareemi kartaa dagaalka inuu joogsa ee baalka ganacsiga isku socota magaalada inuu joogsanayo waa dareemi kartaa ganacsatada magaalada beledweyne waxay cuntada ugu timaadaa dhanka bari ee magaalada dagaalkana meeshuu ka dhacay waa dhanka galbeedka magaalada waa dareemi kartaa marka inay wadada xirmayso inay boondada xirmayso wax badana dareemi kartaa inay isku socota magaalada ay sida ahaaneyn ganacsiga aan sidaad la socono waa soo oo soo noqonaya sidiisa hore inkastoona la dhehaynin beysiga hore kusoo noqday u jiro weli kala dhantaal ku yimid isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha iyo isdhexgalka bulshadaba marka bulshada iyo dhallinyaro yararka ee wax fahansan waxaan dhihi lahayn isdhexgalka bulshada ha la muujiyo oo nabadda ha laga qayb qaata weli waxaa ka muuqanaya suuqa in uu ka soo kabanayo saameyntii dagaaladii ka dhacay xaafadda howlwadaaga goobaha ganacsiga ayaa si tartiib tartiib ah ay dadku u furanayaan sida ay v o a ugu warameen qaar ka mid ah ganacsatada suuqa hurwaa faismaan ganacsiga in aada u hooseeya maadaama laba beelood ay ku dagaasho oo walaala a meesha xaafadaan joogwili suuqa maan imaanin laakiin kusoo socda suuqan kusoo dhawaa waxaan arkay suuq un dad un kala cararay iyo dhibaato fara badan markase wacan hadda nabadan haysanaa ilaah noo siyaadiyo ganacsigana aada uu noogu xun yahay hadda ma wanaagsana hawsha oo mataqaana suuq ahaan suuq u hooseeya suuqa aada u hooseeya maxaa ugu yeesha waa inaa dad ganacsata oo shaqaystaan ahayn haddana aada u hooseeya ganacsiga hadda waa iska rajaynaynaa inuu wanaagsanaada laakiin waa hooseeya weli axmed macalin nuur ganacsigayga waxaa waaye dukaan maacuun ah ayaan jooga hadda dagaalka meeshaan ka dhacay waa dagaal weyn buu ahaa dhibaato naf iyo maal ayuu geystay aniga waan ka maqnaa waxaan jira suuqa lacaga deena aruursanaya waxaan dareemay culeys badan dukaankayga hantiyaa taallay niyadda waxaa iga gashay in la billiqaysanayo ilaahay baa ii badbaaday subxaana watacaala dadka waxa ma haystaano dadna way qaxeen dadna waxaa waaye baktaanasiib ay ku joogeen magaalada ganacsatada dhibaatay dareemeen ganacsato dhibaa haysato waxaa waaye waxooda alla hungureynaya mar walba waxa la isku dagaalama waxooda marka insha allahu tacala waxaan rajeynayna ilaa ilahi naga dulqaado dowlad cadaaladna ilahi uu keeno dhibaatadan ummadda ilahi ka bixiyaan rajeynayna insha allah ha waxaa la billiqaystay yar saaxiibka la billiqaystay elektroonig ayuu gadayay moobeello fara badanaa laga qaatay ninkaas wallaahi ana iima xisaabsano laakiin asna maana weydiina laakiin waa un hanti meel ganacsi waa garanaysaa wax ammaana iska taallo wax kuisaa yaallo wax walba waa un ninkaas waa hadda waa un waxba ma haysta guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan intaanu ka gaarino toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
codkaasi degan ee dabacsan ayaan dhegaystayaal markana qadar dhegihiina ku sii deynaynaa si aad oga nasataan wararkii iyo warbixinadii
waa tahay heestaasi ee ugu dambaysay idaacaddii galabnimo oo si wada jira u daadiinayeen cashe ibraahim aadan caashe cuudiye anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furrayntaynu caawa kulmi doonno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelya
axdigaynu lahayn adkeeyo inadeeradiguna isoo eeg inantii inadeer waan ilmaynayaye
This program has come to you from the Voice of America, Washington.